gabadhan ayaa waxaa labaatan iyo lix maalmood ka hor laga afduubtay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan taas oo ilaa iyo haddana aan rag iyo ruux toona lagu hayn qoyska gabadha iyo bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan afduubkaas waxa ay sheegeen in afar iyo labaatan saac gudahooda haddii gabadhooda lagu keeni waayo aysan iyagu mas-uul ka ahayn wixii dhaca lix iyo caawka toddobiyo labaatan habeen ayaa meel allaala meel lagu sheegay iyo meel lagu arkay iyo cid hadal haysa toonaan la arag dee hablo la qasho maana aragoo isbaarbaar laga dhiga annagu afar iyo labaatan saacadood gudahood haddii lagu keeni waayo wixii dhaca annagu maana dhig imakaba yaan lays eersan yaan lays qabsan way maqnay inantaas intaaba intaaba dabagal baa socday waa lagu daba jiray maxay ahayta haddii lagu daba jirana daw looma saarin weli laguma daw bixin dee hawsha way socotaa baaritaanku wuu socdaa waxaasoo qofana maanta waxaa isu keenay dee magaranaysa inaan inantiina la qashay ee magaranaysaa sida xun loola dhaqmay dee aynu ka murugoonno muddadaaba waa la la'yahay iyo muddo ka horraysay oon dee aanu miidhiya soo gaadhinba hase yeeshee maanta waxaanu halkan ku joognaa reerka annagu dareenka waanu la qabnaa dhibta waanu la qabnaa waanunula dareemaynaa afduub haweenka iyo carruurta ayaa ku badan deegaanada ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka